wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa madaraso weyn oo haweenku wax ku bartaan ka hirgelisay deegaanka aybuuti ee u dhow degmada awdhiigle ee wilaayadaas madarasadan oo dhismaheeda ay ku baxday lacag kor u dhaaftay afar kun oo doolar ayaa waxaa aad ugu riyaaqay dumarkii deegaanka oo markii hore geedaha hoostooda wax ku baran jiray qaar ka mid ah haweenkaasi oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka waramay shucuurkooda ku aadan madarasada loo hirgeliyey maamooyink oo xabka binta cumar dhista waaye tuulada ay guuta oo kumahadsan al-shabaab oo noo dhistay hool weyn oo maasha allah eh oo waxaan ku badano faa'iida weyn aan ka helnay oo toban boqol kun qaadeyso oo noo dhistay maasha allah geedaha hoosta dhawasidigeeni majaahiinta iyo wadaajadba udaceehaa kheyr anaasiyo oo wax badan la bareen tawxiidka barani salaadaani wixii ansaxaawili ansaxeena barani maasha allah ilaahay mahad allah siiyo maamooyinka ay guurkayaa nahay inaa waxbaranoo rabnaa daraajaahirnimada ka baxno maasha allah waxbarashadaayna maasha allah alxamdulilah haddaay beelba goob ilma dugsiga caruuriyeyni hadda maasha allah mela noo dhisa inax baran diyaara unahay meel waasac maasha allah walaayaka madadko allah ka dhigo
wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa horay marar badan madaariis u gaar ah haweenka waxay ka furtay tuulooyin deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada